سورة الزلزلة
alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaah waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala suuratu zalzala ayaynu bilaabaynaa bismi illaahi araxmaan araxiim idaa zulzilat ilardu zilzaalaha marka la ruxo arlada zilzaalaha ruxitaankeedii la ruxo ama gariirkeedii lagaga gariiriyo waakhrajat alardu ahqaalaha ay soo saarto arladu ahqaalaha culaysyadeeda ay soo saarto oo wixii dad ku aasnaa debedda ay soo dhigto waxay kaloo culammada qaarkood ay geliyeen afqaasha khasnadihii ku jirayna ay debadda dhigto khasnadihii ku jirayna ay debadda soo dhigto wa qaala alinsaanu uu yidhaahdo bini aadamku maa lahaa maxaa u sugnaaday ay ayu shayin habata lahaa maxaa u sugnaaday arladan yowmaidin tuxadisu akhbaaraha maalintaasi arladu ay ruxmayso ee laga gariirinaayo ee ay culaysyadeeda soo saarayso tuxadisu waxay ka warramaysaa akhbaarahaa wararkeedii bay ka warramaysaa wixii korkeeda lagu sameeyo khayra ama shar'a bay ka warramaysa bianna rabbaka awxaa laha waxay uga warramaysaa inuu ilaahay u waxyooday daraaddeed oo ilaahay amray aawadeed bay uga warramaysa yacnii ilaahay baa amray inay ka warranto yowmaidin yasduru annaasu ashtaatan liyurow acmaalahum yowmaidin maalintaas yasduru nnaasu dadku waxay soo fulayaan oo bimacnaa ka soo baxayaan xabaalahooda ashtaatan xaalay kala tegan yihiin oo mutafariqiin yihiin qaar wan wanaagsan qaar mu'miniin ah qaar gaalo ah qaar xaalkoodu fiican yahay qaar xaalkoodu xun yahay qaar cabsi ku sugan qaar nabadgelyo ku sugan qaar faraxsan oo bushaaraysanaya qaar murugaysan yacnii iyagoo kala tagan bay soo baxayaan xaalay kala tegan yihin ama yasduru nnaasu dadku waxay ka fulayaan oo ka tegayaan mowqifka xisaabta ashtaatan xaalay kala tegan yihiin bay ka tegayaan oo qaarna janno loo diray qaarna naar loo diray liyurow acmaalahum waxay u kala tegan yihiin ama waxa loo soo saarayaa waxaa loo soo saarayaa liyurow acmaalahum si loo tusiyo camalladooda loo tusiyo bimacnaa jaza'a acmaalihim abaalmarintii camalladooda si loo tusiyo ru'yadu waa basariya faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah faman yacmal ku kastoo sameeya midqaala daratin qudhaanjo wax la miisaana sameeya khayran oo khayr ah yarahu waa arkayaa yacni hawaabka yacni hawaabkiis iyo abaalmarintiis iyo ajarsiintiisuu arkaya midqaala daradaa laga laga ajar siinayo khayrkaa laga ajar siinayo waman yacmal ku kastoo sameeya midqaala daratin qudhaanjo wax la miisaana sameeyey sharan oo shar ah yarahu waa arkaya an yaraa jazaa'ah wuxuu arkayaa abaalmarinta camalkiisa sharka ah abaalmarintiisii buu arkaya suuraddan suuratu zalzala ahlucilmiga qaarkood waxay dhahdeen waa madaniya ahlucilmiga qaarna waxay dhahdeen waa makiya waxaanay ka warramaysaa suuraddu qiyaamada ay ka warramaysa qiyaamada ayay ka warramaysa ashyaaday ka warramaysa marka la eego waxay shabbahdaay oo u shabbihitaan badan tahay suwarka makiga ah ha yeeshee waa laysku khilaafsan yahay ma maki ba mise waa madani ilaahay wuxuu inoo sheegayaa arlada in la ruxi doono oo laga gariirin doono zalzaladu ama zilzaalku waa ruxis fara badan in arlada ruxo waxaynu aragnaa waxaynu maqallaa wakhtiyada qaarkood meelaha qaar gariir baa ka dhacay markaasaa la yidhaha dhibaatooyin intaa iyo intaas le-eg baa ka dhacay intaasoo dadaa ku dhintay intaasoo guryoabaa ku burburay intaasoo markaa dadaa ku barakacay oo dhibaatooyin ka soo gaadhay waa gariir yar oo sahlan gariirka qiyaamadu waa ka weyi gariirka qiyaamadu waa ka weyi mawdic keliyoo arlada ka midoo gariir ka dhacaa la yidhaahdaa kuma kun baa ku dhintay ya bal waxaad ka warrantaa arladoo dhammi markay dhammaan la wada ruxo ee mawdic keliyoo arlada ka mida aan la ruxine idilkeedba la ruxo idaa zulzilat alardu lama odhan qayb ardiga ka mida ama bacduulardi ya ama mawaadicu min alardi meelo arlada ka mida iyo wax arlada ka mida la ruxayaa lama odhan arladoo dhan baa la ruxaya ruxisteedii baa la ruxaya zilzaalaha tiirinta loo tiirinayo arlada yacnii waxay ku tusinaysaa weynayn gaaroo la weynayna oo ruxitaannadii hore inay ka duwan tahay bay ku tusinaysaa arladuna ay soo saarto wixii gudaheeda ku jiray oo culays ah waxallo wixii dad lagu aasay debadday soo dhigaysa وأhrajat الأrضu afqaalaha culamada qaar waxay dhahaan kunuusda iyo khasnadaha wixii ku jirayna way soo saaraysaa oo laba qaybood bay asqaashu koobaysaayo waa amwaaddii ku xabaalayd iyo khasnadihii ku guda jiray wuxuu odhanayaa insaankii ama bini aadamkii gaalka ahaa wuxuu odhanayaa maa lahaa war maxaa u sugnaado shanigeedu yahay saasuu odhanaya maalintaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa maalintaa inay ka warramayso wararkeedii wararkeedu waa maxay waa wixii khayr iyo shar korkeeda lagu sameeyaa akhbaarteedu noqonaya ruux waliba wuxuu ku sameeyey waa ka markhaati kacaysa arladu waxay odhanaysaa maalin heblaayo waxaaya waxaasuu igu sameeyey korkeyga maalin heblaayo waxaaya waxaasuu igu sameeyey khayr iyo sharba waa ka warramaysa ay maa cumila calayha min khayri wa shar amar ilaahay bayna kaga warramaysa bianna rabbaka awxaa laha yacni waxay kaga warramaysaa sababta inuu rabbigaa u waxyooday bimacnaa inuu amray daraaddeed bay uga warramaysa biamri min allah biwaxyin minhu bay kaga warramaysa marka waxay been ka sheegaysaa ma jirto amar ilaahay bayna ku warramaysa maalintaa dadka waa qaybsamayaan oo way soo fulayaan iyagoo kala tagan axwaashooduna ay kala tagan tahay waxay u fulayaan si loo tusiyo camalladooda yacnii jazaagii iyo abaalmarintii camalkooda laga abaalmarinayey hadday khayr tahay iyo hadday shar tahayba ru'yadu waa basariya ru'yadu markay basariyo tahay waxay qaadataa mafcuul keliya waxaa la geliyey yani hamsatu tacdiya oo araa yuri bay ahayd marka tacdiyadana wuxuu ku gaadhayaa mafcuul kale marka mafcuulkii koowaad wuxuu noqonayaa waa u damiirka mafcuulkii labaadna wuxuu noqonayaa acmaala ay jazaa'a acmaalihim min baabi xadfi lmudaaf allah wuxuu inoo sheegayaa wax kastoo khayra iyo wax kastoo sharaba in la arkaayo faman yacmal midqaala daratin khayran yarah yani waxaa loo jeedaa wax kastoo khayra uu ruuxu sameeyey wuu arkaya dara waxaa la yidhahdaa waa quraanjada yar quraanjadaa yar camal la miisaana hadduu ruuxu sameeyo abaalmarintiisiibu arkaya waxaa calaa sabiili awlaa ah oo ka sii mudan ama ka sii dhowaansho badan camallo khayroo waaweyn hadduu sameeyo buurahoo kale la midana calaa sabiili awlaa waa arkaya oo quraanjo wax la miisaanoo khayra hadduu arkay wixii ka weyn inuu arkaana waa ka sii mudanta ee khayra quraanjo wax la miisaanoo shara hadduu kii sameeyeyna quraanjo wax la miisaanoo shara kii sameeyeyna waa arkaya abaalmarintiisi waa arkaya xadiis waxaa ku soo arooray yani fardaha sadaqa ma ku sugan tahay dabeedna markaa aayaddan jaamica ee kulansan ayuunbaa laga qaadanayaa laakiin deliil gaar inaan ku soo aroorin ayaa xadiidku sheegaya laakiin aayaddan faman yacmal midqaala daratin khayran yara bimacnaa waxa weeye sadaqa sunna ah in laga sameeyo mooyaane zaka kama waajibto allahuma ilaa in laga tijaaraysanayo oo laga baayac mushtaraynayo fardaha mooyaane haddii laga baayac mushtaraynayo dee waxay markaa noqdeen curuudu tijaara oo zakadu si kaley ugu timi laakiin daatada fardaha sidooda zaka ugama waajibto sadaqa sunna'a mooyaane zako waajibay markaa ma saaro labadan aayadood cumuumkooda faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen aayaadka qaar baa waxay ku tusinayaan mu'miniintu inay dhici karto dembiyada qaarkooda oo shara oo ay sameeyeen inay arki waayaan oo aan laga abaalmarin oo allah wuxuu yidhi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa cidduu doona inuu dhaafo wuxuu kaloo allah yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaa ka dheeraataan waxa laydinka reebaayo kuwooda waaweyn haddaa ka dheeraataan dembiyada kale waa idinka dhaafayna markaa shar la dhaafayo oo aan la arkaynin miyaynay noqonaysee loo kulminaya labada aayadood waa midda kale gaalada waxaa laynoo sheegay camallada ay la yimaadeen ee wanaagsanaa in la burinaayo aynay anfacayn camalladaas waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu haba'a manhuura wuxuu kaloo allah yidhi acmaaluhum ka ramaadin ishtadat bihi اriix aayaad kale waxaa laynoo sheegaya camalkooda inuu buraayo waxabita maa sanacuu fiiha wabaطilu ma kanuu yacmaluun marka camalkoodii baa buraya iyo misqaala dara oo khayra kii sameeyaa waa arkayaa see loo kulminaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen adilada ama aayaadka waxaa loo kulminayaa in la yidhaahdo aayaddu labadan aayadood waa min alcaami almakhsuus lafdiga caam ah laakiin cumuumkaa waa la khasisay oo waxaa laga reebayaa faman yacmal midqaala daratin khayran yara kii sameeya qudhaanjo wax la miisaanoo khayra waa arkayaa mooyaane khayrkaa inuu ku buriyey gaalnimo uu ku dhintay oo khayrkii hadduu ku buriyey gaalnimo uu ku dhintay khayrkaa isaga arki maayo ka reeb waman yacmal midqaala daratin sharan yarah ku kastoo sameeyaa qudhaanjo wax la miisaan oo sharana waa arkayaa mooyaane muuminkaas inuu sharka ilaahay ka dhaafay ee haddii sharkaa ilaahay ka dhaafay oo ka cafiyey waa laga reebayaa markaa kuu jazaagiisa arkayee sharka ah marka waxay noqonaysaa caam la khasisay ayay noqonaysaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen labada qoloba waa arkayaan laakiin waxa weeye markay arkaan cumuumka sidiisa u daa qolada gaalada ah marka la tuso waxay sameeyeen ee khayr ahaa ayaa la odhanayaa ha yeeshee kufrigiinaa buriyey markaasaa dabeedna la burinaya marka cumuumka sideeda u daa qolada mu'miniintaana dembiyadoodii baa la tusayaa dabeedna waa laga dhaafayaa marka dembigii la tuso oo la yidhaahdo dembigii waa kaas abaalmarintiisuna noocaasay ahayd oo saa loo tuso baa dabeedna laga cafinaya laga dhaafaya cumuumka aayaddana labada aayadoodba sideedowda dafcu ihama lidiraabka can aayaati lkitaab ugu noqo allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaan araxiim idaa zulzilat alardu zilzaalaha marka la ruxo arlada zilzaalaha ruxitaankeedii la ruxo ama gariirkeedii lagaga gariiriyo wa akhrajat alardu ahqaalaha ay soo saarto arladuna ahqaalaha culaysyadeedii ay soo saarto oo wixii ku xabaallaayee gudaheeda ku jiray dhammaan dabadda soo dhigto wa qaala alinsaanu uu yidhaahdo bini aadamku insaankii gaalka ahaa bay culammadu ku xambaareene maa lahaa ay ayu shayin sabata lahaa maxaa u sugnaaday arladan sha'nigeedu waa maxay yowmaidin tuxadiu ahbaaraha yowmaidin maalintaas maalintaa arlada la ruxaayo arladuna culaysyada ay soo saarayso tuxadiu waxay ka warramaysaa arladu ahbaarahaa wararkeedii bay ka warramaysaa waa wixii korkeeda lagu sameeyo khayra ama shar ah bay ka warramaysaa ku markhaati kacaysaa cid walba waxay uga warramaysaa bianna rabbaka awxaa laha inuu rabbigaa u waxyooday oo amray daraaddeed ayay uga warramaysaa bisababi anna rabbaka awxaa laha ilaahay baa amray inay ka warranto oo markaa biamri min allaah amar ilaahay bay ku warramaysaa yowmaidin yasduru nnaasu ashtaatan maalintaasi yasduru nnaasu way fulayaan dadku ashtaatan ay mutafariqiina xaalay ahaadeen bay sugayaan ashtaatan waa xaal weeye ashtaatan waa xaal waxay u fulayaan liyuraw acmaalahum liyuraw si loo tusiyo daraaddeed bay u fulayaan acmaalahum ay jaza'a acmaalihim min baabi xadfi lmudaaf camalladooda abaalmarintiisii si loo tusiyo camalladooda abaalmarintoodii si loo tusiyo bay u fulayaan mowqifkii xisaabtay ka fulayaan ama xabaalhay ka soo fulayaan labada wejiba waa lagu fasira faman yacmal midqaala daratin khayran yarah ku kastoo sameeya midqaala daratin qudhaanjo wax la miisaana khayran oo khayr ah waa tamyiiz yarahu ay yara sawaabahu wuxuu arkayaa wuxuu arkayaa abaalmarintiisuu arkaya iyo ajarka laga siinaayo waman yacmal ku kastoo sameeya midqaala daratin qudhaanjo wax la miisaana sameeya sharan oo shar'ana yarahu waa arkayaa yni jazaagiisi abaalmarintiisu arkaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk